waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali taad og tahayba soomaaliya guud ahaan abaaro aadubaan baa ka jiro ilaahay casa wajalnaynu ka baqayn ka baryaynaa in u abaarahaasi naga dulqaado waana isleeyahay abaaruhu waa saameeyeen geyiga soomaaliya oo dhan bahse yeeshee gobolada koonfur galbeed soomaaliya si aad og tahayba dadka ku dhaqan ee horeba u ahaa xoola dhaqato beeraley waxay iyaguna la dhibtoon yihiin oy dhibaato badan ku hayaan abaaruhu inkastoo ay kala daran yihiin gobolada koonfur galbeed sida gobolka bay iyo bokool ay u daran yihiin gobolka shabeellada hoose sidoo kale iyana dhibaatooyin badan ay iska jiraan marka abaaruhu waa ay saameeyeen koonfur galbeed oo dhan ba xasano waa gartay marka maamul goboleed ahaan idinka maxaa inii qorshaysan guddiga abaarahaad ka tirsantaha adigu wasiir ahaan maxaa inii qorshaysan oo aad dadkaas ama u qabateen ama ku tala jirtaan xasano ilaahay baa gacantiisu ballaaran tahay laakiin dee markii sidaa ay abaaruhu u bilowdeen oo la dareemay in wadanka ay abaari ku dhufatay dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay magacawday guddi heer dowlad goboleed ah kaasoo ka kooban golaha wasiirada iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan iyo dadka magaca iyo maamuuska kule bulshada dhexdeeda waxaan suurto gelinay markii ugu horeysay in dadyowgan abaaruhu ay deegaanada fogfogoo miiga ku dhufteen inaanay gobolada koonfur galbeed soomaaliya aysan dhinacooga bixin si loogu helo dib u dejin deegaanada koonfur galbeed gudahooda ah waayo dadkeennu waxay ahaayeen berigii hore markay abaaruhu sidan u dilaacaan kuwa u kala haya ama gobolada kale ee dalka sida gobolka banaadir waxaan ku guuleysanay marka in dadkaas aan dib u dejin u sameyno inagoo dee la kaashanayna shacabka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena waxaa kaloon gacan ka geysanay in cololaad aan meel walba gaadhsiino dadka reer koonfur galbeed kuwa gudaha ku nool iyo kuwa banaanka ku nool intuba ay kasoo jawaabaan wixii karaankooda kaalmooyinna ay la soo gaaraan sidoo kale guddiga abaaraha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu dabcan dee xubin ka yahay guddiga qaran ee abaaraha heerka federaal wadashaqeyn toosana ay ka dhaxaysaa marka hasarow intii karaanka iyaga ah dadaal badan baynu wadnaa dadkuna waxay ku nagaadsan yihiin oy ku sugan yihiin dib udejin loogu sameeyey magaalooyinka waaweyn oo baydhabo ka mid tahay waa gartay ma la yaqaanaa tirada dadka abaartan oo ay saamaysay ma dad xoola dhaqato ah ama beeraleyba ma labada dhinacba isugu jiraan ma dad tuulooyin deganba ma la yaqaanaa tiradooda xasan dabcan dee dadka reer koonfur galbeed soomaaliya sida la ogyahay boqolkiiba shan iyo lixdan aan idhaahdee waxay ahaayeen beeraley hase yeeshee kama marnayn xoola dhaqataduna marka dadku waxay isugu jireen beeraley xoola dhaqato ah marka sidaad og tahayba abaartu dee waxay ku dhufatay beerihii gobolka bay khaasatan ee roobabka lagu beeri jiray in labadii fasal ee lasoo dhaafayba aysan wax roobaba ka dayin oo dhibaatooyin badan abaaruhu ugu geysteen sidoo kalena dadka xoolaha nugeylka dhaqan jiray sida ariga iyo lo-da oo iyana aan ka marnayn deegaanka deegaanada beeraleyda iyaguna abaartu aada bay ugu dhufatay marka abaartani waxay saamaysay dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa intaba
waa gartay goobaha qaar maamul goboleedkiina dowladdu gacanta kuma hayso marka saameyn intee la eg bay ku leedahay gargaarkii la gaarsiin lahaa in meelaha qaarkood aysan gacantiina ku jirin hasan shaki kuma jiro in meelaha tuulooyinka ee fog fog ay nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed ay joogaan hase yeeshee guud ahaanba deegaanada ama degmooyinka koonfur galbeed intooda badan dowladda iyo ciidamada amison baa gacanta ku hayo walow ay jiraan meelo ka baxsan gacanta koonfur galbeed oo shabaab iyo nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed ay ummadda ku dhibaan waddo kasto ama nidaam kasta oo loo mari karo ayaynu adeegsanaa waxaan adeegsanaa dadka reer miyiga ah ee deegaanada degan inta baasiga ku ahayd baan adeegsanaa daawooyinka iyaga qaado meelaha kale oo muhiimka ah oo loo arko in si deg dega wax loo gaarsiiyana dowladda iyadoo kaashanaysa ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeedba daawooyinka waa la gaarsiiyaa marka waan aaminsanahay dadkii ku noolaa deegaanada ay nimankan joogeen intooda badan way isaga soo hayaamin marka iska badaa shacabkii deegaanada ku sugnaa iyaga laftooda ay abaartu saamaysay nimankan dhibta badan oo ummadda gumaadka ku hayo waxaa kaloon maqlaynaa in shuban biyoodkii dhibaatada ku hayay ummadda iyana uu dhinac ka saameeyo iyaga laftooda dhowr iyo labaatan qof shubanka uu ka dilay sida naloo sheegayo waa gartay ma jiraan gargaar hay-adaha bini aadanka ama qaramada midoobey ama kuwo kale ha ahaadeene ay ini kaga caawiyaan dhibaatadan abaaraha xasan aad baad umahadsan tahay dabcan de siaad ogtahay ba hay-aduhu ma kaafin karayaan baahida abaaraha ay haatan ka taagan soomaaliya sida la qiyaasayana ilaa lix milyan sida u dhigantaa ummada soomaaliyeed abaaruhu ay ku dhufteen siaad ogtahay baa shalayta waxaa yimid soomaaliya kulana la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo gelinkii hore shalayta hore magaalada muqdisho madaxa hay-adda qaramada midoobay baa yimid antonio guteres sidoo kalena gelinkii dambe booqday magaalada bayrada xarunta gobolka bahalkaana kula kulmay mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan waxayna qireen inay dhibaato badan ka jirto soomaaliya loona baahan yahay in loo gurmado guud ahaan laakiin hay-aduhu ilaa hadda marka laga reebo baaritaano iyo xog aruuris ay sameeyeen wax buuran oo maanta la taaban karo oo ay guud ahaan soo gaarsiiyeen koonfur galbeed ma jirto waa gartay dhinaca federaalka dabcan iyaguna waxay leeyihiin guddi arrimaha abaaraha loo xil saaray marka guddiga gobolka iyo kuwa federaalku sidee u wada shaqaysaan masi jiraan kaalmooyin dhinaca federaalka ayna ka gaarsiiyeen gobol ahaan xasan ha dabcan guddiga abaaraha ee dowladda koonfur galbeed iyo ka federaalku waa wada shaqeeyaan oo xubnaynu ku leenahay waa dhowr iyo labaatan xubnood guddiga federaalku waxaan ku leenahay xubnihii dowlad goboleedka umatali lahaa inkastoy tabartoodu iska yar tahay iyo kaalmada caalamka iyo ummadda soomaaliyeed kasoo gaarayso guddigaas waan helnaa qoondadii loogu talagalay koonfur galbeed soomaaliya in lagu caawiyo inkastoo ahayn wax maanta dabooli karaya baahida koonfur galbeed ka jirto waa gartay hogaamiyaha qaramada midoobey ama guteres baydhabo tegey xamarna tegey taasu maxay inii soo kordhinaysaa haddaad goboltiin iyo guud ahaan soomaaliyaba dabcan day odag tahay oo abaarihii hore labada kun iyo kob iyo tobankii markay soomaaliya ku dhufteen bankimu waa yimid magaalada isho isagoo dee ka jawaabaya baaqan ummadda soomaaliyeed ay usoo jeedinayso iyo abaarihii xilligaa ku dhuftay dalka si jawaab awaasiga looga celiyo mar labaadna ummadda soomaaliyeed waxay farxad gelinaysaa in soomaaliya maanta ay iman karayaan mas-uuliyiinta caalamku ay soo booqan karayaan oo ay arki karayaan dhibaatooyinka ka jiro annaguna dee ka dowlad goboleed ahaan waxay muhiimad weyn noogu leedahay in magaalada baydhabo iyo iyo deegaanada koonfur galbeedba ay yihiin deegaanada abaaruhu ay aadka u saameeyaan marka uterias sidaasuu ku doortay inuu magaalada baydhabo booqdo soo arko tagana xarumaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah iyo cisbitaalka weyn ee magaalada baydhabo ku yaalo bal sida bukaanada jiifaha xaalkooda uu yahay iyo daawo la-aanta ka jirta inuu indhohiisa kusoo arko waa garta tan u dambaysa wasiir qurba joogtu door intee la-eg bay ka qaadan karaan in dhibaatadan abaarta dadka ay ku dhufatay laga caawiyo maxaad se usoo jeedin lahay dabcanda guud ahaan qurba joogta soomaaliyeed oo aan ognahay in ummadda soomaaliyeed burburkii ilaa maanta ay hareer taagnaayeen oo kaalmooyin badanna u fidinayeen waxaan ognahay qoysaska soomaaliyeed intooda badan inay ku tiirsan yihiin nolosha dadkooda banaanka ku nool oo qurba joogta ah guud ahaana sidii ay labada kun iyo kob iyo tobankiiba uga jawaabeen abaarihii jiray baan ka doonaynaa ilaahay iidankii inay walaalahood soomaaliyeed oo dhinacna amni xumada ka haysata dhinacna abaaruhu ay ka haystaan inay hareer istaagaan oo ilaahay iidankii ay ku sadaqaystaan wixii ilaahay caza wajalla iyaga uu siiyey la garab istaagaan gaar ahaana qurba joogta koonfur galbeed soomaaliya meel walba ay dunida ka joogaan iyo qeybtooda australia waxaan ugu baaqi lahaa inay kaalmooyin lasoo garab istaagaan ummadooda una caawiyaan waayo dadkan xilli kooban bay kaalmo u baahan yihiin ilaahay kaalmadiisaa soo gaari doonto insha allahu tacaala aanan har iyo habeenba aan laga istaagin siyaasad kasta iyo kala duwanaan fikir kastoo gudaha soomaaliya ka jirta inta dhinac la iska dhigo maanta lasoo hareer istaago walaalahaaga dhiman
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali